halkan waa webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana biyaha webiga shabeelle isticmaalaa dad kala duwan kuwa oo qaarkood xolo dhaqato ah dadka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabeelle ee uu maro webiga shabeelle ayaa u adeegsadaa waraabka waxsoo saarka beerahooda deegaano badan oo hareeraha webiga shabeelle ah dadka ku nool ayaa biyaha waxay u isticmaalaan beerahooda iyadoo ceelbiyoedyada inta badan aysan ku badneen goobaha qaar ilaahay baa mahadda iskale webigaan baaxadda leh dadkii abaaraha aad biyaha jiidaal uu ahay haddana ilaahay baa noo keenay ilaahay baa xamdiga iskale marka muxuu ahay cirkan hadduu alla naga siiyane ilaahay baa mahadda iskale marka waa wax qeeraraadsan waa inaan macnaha aan isku naxariisanno wax walbana waxaa lagu gaaraa naxariista ilaahay alxamdulilah ilahay waa noo soo bilaabay biyihii hadda waa kana
arnigii barwaaqada rabbi uu ku beego arnigii barwaaqada rabbi uu ku beego hiireen barkeediyo soo booqo balad weyn hiireen barkeediyo soo booqo balad weyn arnigii barwaaqada rabbi uu ku beego arnigii barwaaqada rabbi uu ku beego hiireen barkeediyo soo booqo balad weyn hiireen barkeediyo soo booqo balad weyn
bilihii ugu dambeeyey ayaa webiga shabeelle biyi yareeyey waxyaabihii ka dhashay markii biyaha webiga shabeelle uu yaraaday ayaa waxaa ka warbixiyey xoolihii waa dhibaatoodeen dadkii waa dhibaatoodeen marka wax walbaba ilaahay baa waa hadda aad arkaysaan bismillaahi raxmaan raxiim biyo wuxuu ahay wasaq lahoo dibir leh oo muxuu ahay dacar aad u weyn oo qofka bini'aadanka xataa aana afkiisa aana sii karin oo laakiin ku qabatay layskaga cabbi jiray laakiin hadda alxamdulilah macal ceelashii xataa way qaraaraawdeen hadda macnaha waxa waaye biyihii hadda macaanow ilaahay noo webigaan wax badan oo adiga soo saar aa ku- aa ku xum- aa- aa- aa- aa ka hirnaa Ee, beer lama waraabin biyo lagu waraabshaa la waaye yaanyo lama waraabin qara lama waraabin biyo qaraaray noqdeen alxamdu shukr caalamiin haddii biyo calaba oo noo socdaan ee, waa farxad Ee, muslim kale allah allah roob siiyo meel uu jiraba meel alla uu jiraba ilaahay roob ha siiyo roob hana deeqee ilaahay roob ha noo keeno
beeraha warabso canabkiyo bambaygi ha ka bixin adoo bogan canabkiyo bambaygi ha ka bixin adoo bogan biyaha suusamaayo beeraha warabso canabkiyo bambaygi ha ka bixin adoo bogan canabkiyo bambaygi ha ka bixin adoo bogan
deegaano badan oo hoos yimaada goobaha uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabeelle xilliyada qaar waxaa ka dhasha fatahaado uu sameeyo webiga shabeelle waxaana ka barakaca dad kala duwan deegaanada qaar halka beeraley badan uu waxsoo saarkooda ku baaba'o fatahaada uu sameeyo webiga shabeelle madaxa arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaan wax ka weydiiyey sida ay ugu hortagayaan fatahaad uu sameeyo maadaama marka la gaaro xilli roobaadka inta badan webiga shabeelle uu biyo badan keeno qorshaha u dagsanna waxaa waaye inuu ka sii hortago eh, ka hor intaysan fatahaadda webi shabeel webi shabeel aysan dhicin insha allah haddii ilah irado waxaan rajaynaynaa haddii ilah irado in haddee hadda wixii ka dambeeyo yani abaabulkayna uu noqon doono yani see markaas haddii webigan uu biyo keeno sidee yani looga hortagaa oo taasoo ah kanaaladii inaan qodno eh, wax kastoo marka keeni kara in biyahaas yani fatahaaddaas laga hortagana aan samayn doono haddii ilah yirado insha allah qorshahaasi waa wadnaa farahan kula jirna waan garta marka sheekh xuseen inta badan ee, idinka maamulkiina oo keliya miyaa hawsha qabanaya ee, meelaha uu maro webiga shabeelle ee, hir shabeelle uu ka arrimiyo ee, yaa yaad la kaashanaysa arrimahaas Eh, dabcan eh, hadda eh, dowladaan noqonay dowlad gole hirshabeella la yidhahdaa marka qorshaha dowladda hirshabelle wax ka wada dowlad goboleedka hirshabelle wax ka wada gaar ahaan wasiirka beeraha iyo waraabka eh, iyo wasaaradaha kale ee arrintaas khusayso marka insha allah anaga keligeena ma noqon doona dowladda dhexaan la kaasha doonaa hay-adaha samafalkaan la kaasha doonaa cid kastoo markaas wax ka qaban kartaa lala dadka qaar ayaa ku doodaya in ay wanaagsanaan lahayd in inta aan la gaarin xilli roobaadka ka hor in laga sameeyo meelaha uu ka fataho webiga shabeelle waxaana jiro dhaliilo badan oo loo soo jeediyo maamulada xillida qaar deegaanada uu baro webiga shabeelle ee hirshabeelle uu ka arrimiyo sheekh xuseen cismaan cali ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan arrimo kala duwan ayna u baahan yihiin waxyaabaha la qabanayo dhaqaale aada u fara badan taasna ay keenayso in la qaban waayo waxyaabaha qaarkood mar uu arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi Eh, dabcan dhaqaale badan ay u baahan tahay mashruuca weyn uu u baahan yahay Eh, mashruuc la yihahda kahortaga fatahaada webiga shabeelle mashruuc la yihahdaa jiro kanaaladii oo dhan in la qodo eh, ma garatay taasaa qayb ka ah marka marka mashruucaas marka shuruuc marka maamulka u bereeri kara ma aha hadduusan helin ama dowladda dhex kaalmo uusan ka helin ama dowlad goboleedka hirshabelle aysan kaalmo laga helin ama hay-adii samfalka oo ka kaalma laga helin waxa waaye ma ma ma suuragelinayso marka hadda waxaan qorshaynaynaa anagoo dowladda dhexana kaashanayno eh, dowlad goboleedka hirshabellena ay qayb ka noqon doonto iyo maamulkeena iyo hayadii sanfalkaba in laisugu tagi doono insha allah haddii la yidhaahdo taasoo marka na- keenayso in yacni dhammaan kanaalada yani magarta magaalada beledweyne ka agdharu in la qodo si biyaha markii webiga ay buuxsamaan biyihii marka meel ay ku nafistaan ay u helaan taasoo marka keeni karto in dadka beeraalidana biyo ay ka faa'iidaysa hadda bi- biyaha hadday webiga ka bataan ay biyihi buuxs- oo webiga buuxsamo biyaha fatahaaya webiga fatahaadu sameynaa hadduu fatahaad sameynaya taasoo keenaysa marka sidii kol hore dhacdi oo kale in xarumihii dowladda laga qaco xaafadii laga carar taasaa keenaysa marka sanadkan haddii ilaa yidhaahdo maadaama sanadka hadda aan soo dhaafnay dhibaato badan la maray waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo in hadda laga sii howlgalo oo markaa hay-adaha ay qusaysay iyo dowladda dhexba aan fariintaas gaarsiino dowlad gariish weelena maalin hore waa u sheegnay madaxweynaha markuu yimid iyo wasiirihiis waa u sheegnay marka insha allah waxaan rajaynaynaa hadda xukuumadaa ka dhisan dowlad goboleed hirshabeelle xukuumaddaasaa waxaa looga fadhiyaa marka deegaanada hirshabeelle uu ka kooban yahay sidii looga hortegi lahay fatahaadii webiga shabeelle wasaaradaha ay qusaysaa looga fadhiyaa dadka jiinka webiga degan gaar ahaan yani waxaa loo xiriira ka dhexeeya ayagaa saameyn badan webiga ku yeelan karaa marka isku xirnaa inuu jiro marka maamulkii iyo shacabkii inay isku xirmaan maamulkii iyo maamulada kale oo jira inay isku xirmaan marka dabcan iskaashaa looga gudbi karaa dhibaatada jir marka waxaan leeyahay anuu ka faa'idaysana fursadda ay siisa iskaashi in la helo waayo tacaawun in la helo waayo in la iskaarmaysto waayo in la iska warqabo waayo taas waxay keeni kartaa in laga baxo dhibaatooyinka dambe dadka ku nool deegaanada uu maro webiga shabeelle ayaa ka faa'iidaysta biyaha webiga shabeelle waxaana inta badan ay u adeegsadaan wax soo saarka beerahooda iyadoo ceelbiyoodyada qaar ay biyo yarayeen bilihii ugu dambeeyey dalabkii maarata hallaabay biyahana maarata ay noqdeen qaraar haddana maarata biyihii maarata maaragtayna in ay biyo fiican oo imaadeen dadkii xataa maaragtay oo degnaayey tuulooyinka biyaha waa qaraar ahaayeen hadda maadaama maaragtay ay biyihii imaadeenna aad baa loogu faraxsan yahay dhulka hadduu hal mar maaragtay guuga biyo keeno beeraha waa la tabcanaa baahidii maarata hore jirta hadda waa- hadda waa la fiicnaana magaalada waa ku dhaqneed dadka baadiyahan waa ku dhaqnay ninkii wax tabcan jira waa ku dhaqnaa wixii lama hayo ilaahay baa noo keenay alxamdu shukur caalamiin Ilaah baa- ilaahay baan ku mahadinaynaa Eh, midda kale ilaahay haddaan makuudin daruuro qayr qay- qayr leh oo muslimiinta sima oo soog iyo salaaxba ku sima ilaahay ha noo keeno mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen in ay shacabka ku nool goobaha ay maamulaan ay wax badan u qaban doonaan sidii ay u yarayn lahaayeen fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle iyadoo deegaanada qaar ay wadaan maamulada dadaallo wax loogu qabanayo goobaha uu ka fataho webiga shabeelle sidii wax loogu qaban lahaa webiga shabeelle ee dhex mara deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ka yimaada dhanka dalka etoobiya iyadoo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay u muuqato jasiirad oo kale taas oo xilli roobaadka marka la gaaro inta badan uu webiga shabeelle uu sameeyo fatahaad inkastoo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle ay wadaan dadaallo wax loogu qabanayo dadka ayaa haddana waxaa jiro cabashooyin badan kuwa oo la xiriiro wax u qabashada bulshada deegaanada iyadoo mararka qaar la sheego in ay jirto cadaalad darro lagu sameeyo bulshada dhexdeeda waxaana aan wax ka weydiiyey arrimahaas sheekh xuseen cismaan cali waxaana uu sheegay in ay jiraan motooro loogu talagalay beeraleyda islamarkaana ay wax ku soo saaran doonaan sida uu sheegay inta laga gaaray xilli roobaadka dabcan yani matooro badanaa jiro insha allah yani ma garata oo biyaha lagu soo saaro oo beeraha lagu waraabiyo marka dee beeraalidii marka waxay diyaar garoobayaan inuu hawlihii la abaabulo marka taasaa socoto marka insha allah hadii la yidhahdo marka intii roob uu ilaahay inooga keenayo waxaan rabnaa inaan kusii meel gaarno matooradaasu kusii meel gaaro marka insha allah waxaa laga caawi doonaa marka eh, bulshada beeraaleyda ah xagga matoorada laga caawi doonaa saamaynta biila-aanta ayaa bilihii ugu dambeeyey laga dareemay deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle sheekh cabdullahi cusmaan radio warsan beledweyne
bilicdeeda quruxda leh buuraha kuwada siman bilicdeeda quruxda leh buuraha kuwada siman adiga u bogayey bari qurxa mooga adiga u bogayey bari qurxa mooga bilicdeeda quruxda leh buuraha kuwada siman bilicdeeda quruxda leh buuraha kuwada siman adiga u bogayey bari qurxa mooga adiga u bogayey bari qurxa mooga dhulka baaxa diisiyo aqoyaano baratama hiiraan u baxayo waa banoo bilaate hiiraan u baxayo waa banoo bilaate